laakiin waxaan ooma soo iyada xaqiiso dowladda kenya arrimahan wadanka iyo waxa ay samaysay iyo vertical linka waxay samaysay labadii kun iyo shantii labadii kun iyo shantii ayay proclamation of boundaries wax loo samaysay ay bareertay annagana markaas dowladda maxay qof sideeda oo gurigaada ama dhul alladiga ad leedahay yani yidhahda qayb baan anigu ka leeyahay de waa iska dhicinaysaa waana aad markasta waa dacwo iyo waa si alasna iskaga dhinta ayaa iskaga dhicinaysa laakiin arrinta ishaanka ahayd ee runtii dadka badan lamarin habaabiyey ee lagu sheegay inay ahayd xuduud iyo waxaas marna xuduud waa caddeeyeen maxkamaday ka caddeeyeen waxa ayaan dara ah in dad ayagoo la socda xaaladda runtaa waxay tahay inay marin habaabiyaan ummadda soomaaliyeed inay siyaasad u isticmaalaan wakti runtii dalku u baahnaa arrintan maadaama ay tahay wax arrin qaran ee meel in loogu soo wadajeesto maanta qofkii damcaataa ka dhowrkeenna ah inayna meel uga soo wadajeesano kana kana dagaalno runtii soomaalina aan tusno inaan la haweysan karin meeshii laga doonayay dadkaas in saas loo soo wadajeestay ee runtii arrintan arrin qaran tahay ayaa haddana waxaa loo isticmaalay arrin siyaasadeed doorasho lagu raadinayo waana ayaan dar in ummadda soomaaliya saas umadan hawaawiyo laakiin mase wanaag qareeradeenna oo markasta bogaadinayo una mahad celinayo ayaa runtii caddeeyay waxa ay tahay waxaa raan inaa caddeeyay annaga maalintaas labadii kun iyo sagaalkii submishinkii aan samaynay ee ahaa inaan codsanno ka badan inta labada boqol oo notcom aan xuquuqd u leenahay in maanta aan ku helnay ilaa iyo saddex boqol iyo konton dhul ah marka laisku darana dhulka hadda soomaali aan u soo hoynay ee badda ah ee berita laga macaashi kara gaas iyo qool iyo laga helo inay maanta dhan tahay lix boqol oo kun oo kilomitr square baaxaddaas waxay u dhowdahay baaxadda dhulka aan ku fadhinaa runtii soomaalia waxaa uga soo saacday wanaag iyo yani baaxad badeen aysan horuu lahayn maanta inay khilaadkeeda iyada leedahay arrintan xuduudka ah ee kenya iyo labadii kun iyo shantii samaysana haddii in wabihiidan laisku keeno iyo haddaan laisku keenanba mar kasta inaan dacweyno oo aan yani ka leexinno oo aan ka saarno meesha ay sheegatay waajib qof kastoo soomaaliya saarno labadii kun iyo sagaalka markaan london ka hadlay ayaan ku caddeeyey hadalkaygii maantana ku socelinay taako dhul ah ama bada oo soomaaliya leedahay marna kama ogolaanayno qof inuu kusoo yani tagrifalo ama uu soo haweysto haba yaraatee inta aan noolnahay haddaan mas-uul nahay iyo haddaan ka tegay mas-uuliyadda inta haway meel baan usoo jeesanayna dul soomaaliyeed iyo bad soomaaliyeed qof soo haweysan karaa ma jirto hase ahatee waxaan rabaa inaan uga dilo runtii dadkan hadda siyaasadda u isticmaalaya ee isle arrintan doorasho haka dhigta runtii inay ka wantoobaan waa ayaan daro in meeshaas laga raadiyo doorasho iyo arrin qaran oo sin soomaalida ay tahay meel in lagu soo daristo in laga raadiyo meel doorasho laga hirgeliyo doorasho laga dhigta doorasho waxaa lagu galeeyamarka waxaa laga inaan bixiyo mahadceliyo dadkii arrintaan qayb ka noqday waxaa laga inaan caday dacwadan iyo looyariska hadda waa dacwada dowlad anaga aan rasaare ka ahay ayaa la shaqaynaysay saacinaysay ilaa iyo meesha maanta joogta dacwadan in la keena sabab weyn meeshaas kamana daalayno markasta waan kuintilayna in annaga wax la waxay dhulkeena madiina hawlistaa aan meel ugu soo hadlna dirayna marka waxaa rabay ummadda soomaaliyeed ee runtii lagu marin habaabiyey waxaa la gatay bad waxaa la sameeyey saas waxaa la yeelay kan in waxaas ay waxba ka jirin qareenada inay dhegeystaan dacwadaasna waxaa rajeynayna insha allah waan ku adkaanayna waan ku guulaysanaynaa dhulkeennana qofka soomaaliya marka intaasa rabay inaan maanta aan shacabka soo ujeediyo gulman oo rajeynaya insha allah qaramada maanta xafada taagan arrintaan runtii runta bulada siyaasi maaha soomaalida in badan hawaan mudane ra-iisul wasaare kenya waxay maxkamadda kaga doodaysaa oo ay la yimaadeen iyagii garyaqaanadoodu in aysan arrintan maxkamad u baahnayn waxaan ku adkaysanayaa isfahamka xukuumadda aad ula gaartay dad badan marka arrintaasi way ku jaah wareereen arrinta kenya iyo soomaaliya xilligaa ra-isul wasaaraha is afgarad ka gaareen ma waxay ku saabsaneed xuduud bad mise qalfoofka guud oo bad sideedoo qalfoofka guud ee badda ku saabsana waxaa jirtay u n-ka ayaa wuxuu yidhi sheekada say kurti waxay un-ka ayaa wuxuu yidhi africa dowladaha ah marka ay qonfoofka codsanayaan dhulkooda dhulka badan inuu jiro wax loo baahanyaa dowlada gacan ka siiya annaga dowladda norway ayaa arrintan u istaagtay inay gacanada siiso sidii qareenada ay caddeeyeenna moudas waxaa draafgareeyey iyada ah ayada dowladdii waxaa draafgareysay iyo annaga iyo kenya oo markii aan isla gaarayna wax xuduudana lagama hadlin wax borders lagama hadlin waxa ay ahayd oo ciwaanka mou ku caddaana waxay ahayd see qolo kasta u codsataa dhulkeeda badeeda ee xaq u leeda qonfoofka ah meeshay gaarsiisan yihiin iyadoo aan ismucaaradin oo aan iska horke yani aanan dacwo aanan qolo kasta qolada kasta ismar istaagin waana wax procedure markii bad dad ay codsanayaan markasta ay sameynayeen annagu arrintaasi markii aan aragna kenya inay si xun u isticmaashay isfahamkaas waxaa ka dhiidhiyey baarlamaanka soomaaliyeed oo runtii isla markiiba diiday isla markiiba innaga walaaq waa qorna aan leenaha waa ka baxnay kuma jirno sida ay u samaysana waa si qalqan marka intaas ayaan ahayd runtii arrintaas waxaanan ku faraxsannahay in annaga solutionka aan sameynay aan ku codsanayno maanta meel fiican male oo ilaa saddex boqol iyo konton notcaba ilaa badda la gaarsiisan tahay oo all marka lasoo dara inay lix boqol iyo konton kilomitir oo square ay tahay waxaa maanta loo soo tahay kenyana waa caddaatay waxa ay raadinaysay inay ahayd gurmi labadii kun iyo shantiina habka ay u sameeyeen verticalka inay khaldanayd hadda qohol bay mar kun sagaal boqol iyo sideetan iyo sagaalkii sidoo kaleeto ay sameeyeen ay damceen inay haddana laayinkaas qaladkaas sameeyaan laakiin sida sharciga caalamiga qabo dhulka badda waxaa lagu cabiraa waxa la condition line waana sida ay sharciga tahay sharcigaana annaga qabnaa inuu xuduudkeeda uu yahay sida sharciga ay condition qabo waana kaga guulaysanayna insha allah